asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteennii murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeennii dadbanaa kuweenii tooska ahaa iyo kuweenii gundhiga u ahaa afka hooyo iyo dhaqanka iyo hiddaha qaybo ka mid a waana xubinta alaaba halkan uu ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhal xubinteenna murtida maantana waxaan dhahaynaa idamka ilaahay oo sheekada aan kusoo qaadanayna ay tahay saddexleydeennii isdul saarayd qayb ka mid waxaa la yidhi saddex dugsi ma lahan saddex dugsi ma lahan dagaal aan dara ilaahay ahayn dad qabyaalad maala iyo madax daacad ahayn saddexdaasuba dugsi ma lahan waxaa la yidhi saddex dugsi ma lahan dagaal aan dar ilaahay ahayn dad qabyaaladda maala iyo madax aan daacad ahayn saddexdaasuba dugsi ma lahan u fiirso aada iyo aad ugu fiirso waxaa la yidhi saddex dugsi ma lahan waa saddex dugsi ma lahan dagaal aan dar ilaahay ahayn waa dagaal aan ahayn jihaad dar ilaahay loo jihaado oo intaad jihaaddo aad dar ilaahay u diriirto naftaadana dar ilaahay aada u hibayso oo ka mid a cibaadada midda ugu sarraysa weeyaan taas waa dagaal aan dar ilaahay ahayn dugsi ma lahan wax laga faa'iidahay ma jiro marba hadduusa dagaalku dar ilaahay ahayn waa kow waa labee dad qabyaaladda maala dad ujeeddadooda iyo dhaqankood iyo hadalkood iyo afkood iyo waxooduba ay tahay qabyaalad iyo cad qabyaalad lagu dhacsaday ama qabyaalad udood iyo qabyaalad udirir iyo waxyaala la mid ah iyaguna dugsi ma lahan oo wax laga faa'iidayo ama laga dugsan karaaye ma jiraan waa laba waa qaybta saddexaad waa saddex madax aan daacad ahayn oo dadka ay ka dhasheen iyo deegaanka ay xukumaan iyo camalka ay fulinhayaan intaba iyo shaqaday hayaan aan daacad ka ahayn iyaguna dugsi ma lahan ee wax laga tago ama la caydhiyo ama lasoo dhoweynin ama xukunka laga qaado ayay u qalmaan oo fiirso saddexdan arrimoodba waxaad moodaa innaga soomaali ahaan ah saddexduba inay xeradeenna yihiin u fiirso saddexduba waxaad moodaa inay innaga soomaali ahaan ayba xeradeenna iyo qabkeenna ama haddii ilahay kuu samogeliyaha qoomaalkeenna iyo aqalkeenna iyo gurigeenna saddexduba inay noqdeen ayay u eg tahay waxaa la yidhi saddex dugsi ma lahan dagaal aan dar ilaahay ahayn dad qabyaaladda maala iyo madax aan daacad ahayn saddexduba dugsi ma lahan waana saddexda arrimood ee aan dhihi karna soomaalidu saddexdaba wayba qabatintay oo haddii ilaahay idmahay dagaal aan dar ilaahay ahayn iyo afar iyo labaatanka saac isku laynaysaa walow aan gaadhnay nin isbaaro ku dhintay oo qolo kale isbaaro ku dileen in la dhow hebel nin baa nagaga shahiiday isbaari hible annagoo isbaaro dhiganayn hadda waa qaadicu dariiq waxa soomaalidu leedahay wuu naga shahiiday ogow dhibaatooyinkayna haystay ka mid tahay dad qabyaaladda maala dee kulligeenoo dhan baa wada qabiili noqonnay oo arrintaasu arrin waxay noqotay maaragtay inaad taabatay si toosana inoo saaqday inaguna fogaatay waa qodobka saddexaade dee madaxaan daacad ahaynna wax daacadoo madaxuba inama soo maraan wax un maaragtay aan loo baahnayn yaynu afar iyo labaatanka saac inu daba taagan waxaan ka hadlaya waa isirka soomaaliga ah ha u qaadanina inaan macnaa dad gooni ah ama ummado gaara aan u jeedo waxa weeye waxaan ka hadlayaay waa isirka soomaaliga taasoo madaxdu ayna ahayn kuwa daacada waa markii shanta soomaaliyeed aynu ka hadalno mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka ilaahay waxaan dhahaynaa doqoni hoosaasiis ayay hadh moodda ama doqoni hoosaasiskay hadh moodda hoosaasisku waa geed barqad jooga oo aad in yaroo maaragtay hoosoo uu bixiyey aad u qaadatay hoos kugu filan hadhow qoraxda markay soo kulaatay ama milicid ay soo baxdayna wixiiba meesha uu ka baxay ood geedkiiba hoos ka weyday xilli xunna ay tahay marka doqoni hoosaasis bay hadh mooddaa